maanta shirkan wuxuu ahamiyadiisa sii ahayd oo ugu sii badnayd maalmahan waxaa wareegayay in dhibaatooyin ay jiraan oo amniga xaggiisa ku saabsan runtii wax isbeddel ah oo airportiga operationskiisa ama dhaqdhaqaaqa airportiga ku saabsan oo wax soo gaaray ma jiro wax dib u dhacay ma laha waa business as usual waxawaye shaqada sidii caadiga ahayd ayay u socotaa wax dhibaato ah haba yaraatay oo ka jiro airportiga ma laha maalinba maalinta ka dambaysa sidaa la socotiin airportka uu sii badanaya dadka yimaado diyaaradaha yimaadaan way sii badanayaan wakhtiga laga shaqeeyo airportka wuu sii badanaya ilaa iyo tobankuu hadda furan yahay waxaa bilowday diyaarado hadda habeenkii halkan ka duula toddobada oo kale diyaaradda nairobi aada toddobada habeenkii fiidka ayay baxdaa diyaaradaha gobolka ka yimaada habeenkii ayay soo degaan shaqada si fiican ayay u socotaa wax dhib ah oo dhinaca amniga ka jira airportka haba yaraatee ma laha amniga airportkana waxaan u qaadanaynaa inuu yahay amniga ugu muhiimsan ee meeshani ka jira ayuu waa wax aad iyo aad muhiim nooga ah sababta keentay inaan sabti kasta halkan ku kulanno annaga oo mas-uul ka ah arrintaasi oo anigana ka soo qayb galo waxaa keenaya ahmiyadda uu inoo leeyahay marka waxyaabaha laisla dhex wareegaya dhinaca internetka waxyaabaha meelaha laga sheegayo oo dhibaato ayaa jirto airportka airportigu waa caadi